dadkan oo saxaafadda la hadlay ayaa waxay shaca ka qaadeen in xubno ka tirsan dowladda federaalka ay ku howlan yihiin inay si xoog ah kula wareegaan dhulkooda sidoo kalena ay ku hayaan dhibaatooyin kala duwan oo iskugu jira jirdil iyo dhac odayaasha deegaanka ugu horeeya dadkaasi ayaa waxa ay sidoo kale tilmaameen in xubnahan ka tirsan dowladda federaalk ay amar ku bixiyeen inay dadku iskaga barakacaan dhulka ku yaala xayaad iyo jabadgeele oo dhacaduleedka magaalada muqdisho waxaan halkan usoo u joognaa oon u kulannay cabasho dhibaatona lagu hayo burcaduleed ay nagu hayso oo taariikh aan weligood la arag dhigay in dad yar oo tobanay labaatan ruux aan ka badnayn inay inta ku soo duulaan yidhaahdaan xaquuq ma lihidin waxaa naloo soo fasaxo inaan idin barakicinno inaan idin dhacno inaan idin dilno inaan idinku duulno inaanan dukumentigiinna wax xaquuqa uusan lahayn toddoba fac annagoo ku nool maanta labaatan kun oo qoos goofaheenni dalkeenni aan ku wada noolnahay maanta dhahaya anigaa dhacaayo dowladaha iga dambayso aana dhacayo waxaan arkay ma aha dhulkaasi dhul labaatan kun qos degan waaye alxayaad iyo jabadgeele ilaa muusaaley dhulboobka dowladda federaalk ay bulshada reer muqdisho ku hayso ayaa hargaha goostay waxaana maalin walba lasoo wariyaa dhulboobka ay ku kacayaan xubno ka tirsan dowladda federaalka